الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo koowaad min suurati saad qaala allahu tacaala wahal ataaka naba'u lkhasmi id tasawaru lmixraaba waxaynu kusoo jirnay suuratu saad tafsiirkeedii ayaynu soo hayn nabiyullaahi daawuud calayhi salaam ayaa laga soo sheekeeyey wadkur cabdanaa daawuuda dalaydi baa layna soo yidhi xaalihii loo sakhiray baa laynoo soo sheegay taas baa laynoo soo tilmaamay mulkigiisa sidii loo adkeeyey ayaa laynoo soo sheegay washadadnaa mulkahu wa aataynaahu alxikmata wa fasla alkhidaab baa ilaahayna soo yidhi subxaanah wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahal ataaka makuu yimid nabiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam naba-u lkhasmi kuwii doodayey warkoodii ma kuu yimid id wakti ugu war ah tasawaruu ay soo fanteen almixraaba mixraabka ay soo koreen mixraabka markay soo fanteen oo ay soo koreen warkaa ma haysa istifaamkan waxaa loo keenaa liltacajubi wa tashwiiqi saamic qofka saamica ah oo dhegaysanaya arrinta inuu u cishqiyo alla maxaa soo socda warka soo socda si fiican u dhegayso uu yidhaahdo baa loo keenaa haddii lagu yidhaahdo maalan maanta ma og tahay waxa dhacay qof kasta wuxuu ku dhahayaa si fiican buu dareenkiisa usoo jeedinaya wuxuu leeyahay maanta maxaa dhacay ama maanta war ma haysaa iyo wixii la mida hebel wuxuu sameeyey ma ogta iyo wixii la mida su-aasha qaabkaa loo keeno istifaamkaas loo isticmaalo tashwiiqu saamic saamica waxaa la rabaa inuu u cishqiyo ilaa maa yulqaa ilayhi waxa lagu tuurayo oo loo soo wado taas baa loogu talagalay marka alkhasmidaas kuwii doodayey warkoodii ma kuu yimid nabi allow calayka salaatu salaam oo ma ogta waa laguu sheegayaa weeye id waqti tasawaruu almixraaba mixraabkii ay soo tafeen oo soo fanteen alkhasmidaas naba-u lkhasmi wuxuu ku dhacayaa mufradka uu ku dhacaa oo taniyada ku dhacayaa oo jamcu ku dhacayaa hadday laba ahaayeen hadday laba kooxood ah yihiin hadday ka badan yihiin intaba waa waa ku dhacaya waa ku dhaca waa usuubada id waqti tasawaruu ay soo koreen almixraaba mixraabkaas waa meesha uu ku cibaadaysanayay nebiyullaahi daawuud calayhi salaam taas baa hadda mixraabka looga jeeda waqti uu cibaado mashquul ku yahay iyo daacada ilaahay baa kuwii murmayey inta derbigii soo fanteen bay dalaq waxay ugu soo yidhaahdeen nebi daawuud meeshuu ku cibaadaysanayey id waqti dakhaluu ay u soo galeen kuwaas murmayey oo doodayay mutanaasiciinta ahaa calaa daawuuda nebi daawuud fa fasica wuu ka argagaxay markaas minhum xaggoodii waxa weeyaan markuu arkayba fafasica waa ka argagaxay minhum xaggoodii waa ka baqay weeye khowf baa galay muxuu khowfkaasi u galay waxaa la tilmaamay horta waa marka koowaada idan la-aan bay ku soo galeen kuwaani doodayaay marka labaadna albaabkii laga soo geli jira meel aan ahayn bay ka soo galeenoo id tasawarulmixraaba weye oo waa halkaasay soo fanteen marka saddexaadna waqti aan loo imaan jirinoo cibaadada oo u gaar yeeshay weeye markay u yimaadeen culimmada qaarna waxayba ku daraan inay xilli hameenana ahayd markay u yimaadeen way arkeen inuu baqay nebi daawuud qaaluu waxay dhaheen laa takaf waxba ha baqi ha khawfin bay dhaheen hanaga baqin hanaga khasmaani khasmaani khabarun limubtadain maxduufin taqdiiruhu naxnu naxnu hanagu khasmaani baanu nahay kuwa doodaya oo muran ka dhaxeeyo ayaanu nahay khasmaanidaas marka labada doodaysa iyo labada kooxood oo la kala socota fariiqaani baan nahay khasmaani fawjaani laba fow laba jamaacaan nahay oo murmaya naxnu hanagu khasmaani baan nahay khasmaankaasoo baqaa bacdunaa barkanaga wuxuu ku xadgudbay barkii kale sidaas baa jidha bay dheheen baqaa bacdunaa calaa bacdin barkanaa barkii kale gardaraystay baqigu waa gardarays iyo ku xadgudub ee faxkum xugun baynanaa dhexdayada bilxaqi xaq iyo sinaan iyo cadaalad nagu kala xukun walaa tushdid hana jawr samaynin ha iilanin oo xugunka ha ku jawr samaynin dulmi ha ku samaynin xugunka dulmiga waxa u daran buu ka mid yahay waxyaalaha la maamulayo la xukumayo la qorayo la saxiixayo oo yaa la go-aaminayo dee qof bay ka soo filaysaa kuwa madaxa kuwa culimaa kuwa kale waxay ku dhaheen annagu su-aashaa keliyaan wadanaa intaasaan kuugu nimid ha baqi na kala saar keliya hana leexan wahdinaa waxaa nagu hanuunisaa ilaa sawaa'i siraadi waddada toosan bartamaheeda nagu hanuuni oo nagu hag halkaa nagu maamul horay bay ka raacsadeen wixii ay isku hayeen arrintii ay isku hayeen oo ay labadooda ku murmayeen ayay horay ka sii galeen inna haadaa buu yidhi kii wax sheeganayay ninkan inna haadaa shakhsigan aan iska dhahno axadkan inna haadaa midkan akhii walaalkay inna akhii haddaa ka bedeshid bedel iyo bayaanba waa lagu ogolyahy inna haadaa kan akhii ah ama inna haadaa midkan akhii walaalkay oo beddelah lahu isaga waxaa u ahaaday tiscun wa tiscuuna sagaashan iyo sagaal nacjatan oo sabeenood nacjada idaha midda dhadig sagaal iyo sagaashan sabeenood ama laxood lax buu ninkaani leeyihi nacja weli anigana waxaa ii ahaatay nacjatun waaxidatun hal xabbo oo ida ah hal sabeena hal laxaan haysaabi nacjada waxaa kaloo marmar looga keenaayoodaa qofka dumarka waa loo isticmaala kelimadda anigana mid baan leeyahay isaguna sagaal iyo sagaashan buu leeyahay fa qaala wuxuu yidhi isagii sagaal iyo sagaashanka lahaa akfilniihaa aniga i milkisii xabadda aad leedahay aniga igu dar ikafaala siiyo ikafaala qaadsiiyo aniga ii yeel oo aniga isii i milkisii haddaan wada hadalnayna wacazanii waa iiga qaalib noqday fi lkhidaabi doodii hadalkiina isagiibaa iga adkaaday dad waxaa jira siday wax iskugu aadinayaan ama u hadlayaan hadday xataa laynka iyagoo ay laga leeyahay qaadsiinaya marka misna waa iga waa iiga wuxuu yidhi doodbat waa iga qaalib noqday doodii muranka isagiibaa iga qaalib noqday nebi daawuud calayhi salaam meeshaan ka lahayn weeye isagoo haddee sidaa ammaanta intaa tiraleeg lasoo sheegay in yaroo khilaaful awlaayo dhacday baa arrimaha dhici doonoo dhan u qabsanaya intaa markuu ku yidhi kaas nebi daawuud meeshuu kii kale wax weydiin lahaa ilaa labadan waxaan nahay bay dhaheen qoladan doodaysa labada dhinace baa nebi daawuud hadalkii qaatoo qaala wuxuu yidhi laqad dalamaka wuu ku dulmiyey bisu'aali nacjatika nacjadaada xabadaada yaa halkaada nacjas weydiinteeda uu ku su'aashay ilaa nicaajihi madmuumatan xaalay tahay mid lagu darayo loo dumayo ilaa nicaajika ilaa nicaajihi isaga tiisii iyo sabeenihiisii idhihiisii iyadoo loo dumayo iyo laxihiisii su-aasha uu taa ku weydiiyey waaba kugu dulmiyeyba waxyaale waxaa jira qofka markii la arko muuqaalkiisa iyo nidaamka sida wax u socdaan marmar qofku iskaba rajaxaba inay arrintu saa tahay haddii qof maaragtay halkaan iska galgasho ama iska ooyo ama yidhaahdo qofkaana saa ay u gala ama wax la mid a waxaa laga yaabaa in haddiiba labada markii laysku fiirsho layihahdo qofkan taagta daran oo qaylinayo saa leh waa runtii kan xoogga weyn baa sida u galay waryaa maxaa ka rabtaa waadaa dilay wixii la mida tusaale wey sidaasi macnaha haddiiba sagaal iyo sagaashan kii haysaybaa wuxuu kaga rabaa inuu kaga darsado kii halka mid haysa halka nacjo ay nebi daawuud saa loogu sharxayba haddiibaba sidaanba isna yiri dhankii kale isagoo aan waraysan inta lagu raadraacayana waa weydiin la-aanta darafka kale inuu iyagana weydiiyo warayso labaal yir mid ilka lulata hadduu ku yimaado waxa weeye maxaa la dhihi jiray adaa garle hore ha ka dhihina kan kale waxaa laga yaaba labaduba inay yaa ka lushaan ama ka dhaceen ama mid caloosh ka laalaada hadduu ku yimaado kan kalena wuxuu yahay ma ogide ogow ayaa la yidhaahdaa waxay dhahaan dheg dhegaha baa dee dacwada laga dhegeysaa dhegahaas dheg cokan iyo dheg cubani waa cadowga cadaaladday dhahaan cadowga cadaaladda dheg cokanoo sheeko iska dhaadhicisay oo lagu shubay oo lagu akhriyey dhinac warkii dhinacii kalena ka cuban oo aan xog ka haynin waa cadowga cadaaladda haddii sidaa wax lagu qaado haddee dhinacii kale wuxuu dhihi lahaa lamaba ogaba wuxuu yidhi marka laqad dalamaka wuu ku dulmiyey bisu'aali nacjatika nacjadaada su-aasheeda ilaa nicaajihi madmuumatan xaalata mid loo dumayo ilaa nicaajihi isaga nicaajtiis si ay boqol ugu noqdaan wa inna kaiiran in badan oo min alkhuladaai kuwa wax isku darsadaayo shirgada noqdaay kuwa badanoo dadka kuwa wax isku darsadaa layabqii waa xadgudbaa waa gardaraysaa bacduhum barkood calaa bacdi dad iyaga wax ka dhexeeyaan waa isku xadgudbaan kuwaa kuwo kale waxooda iska isticmaalaya baabi'inaya kicinaya iyo ebir ka dhigaya dadka wax isku darsadaay bal aayadda u fiirso oo shirgooba qaarkood qaar way gardaraysaa waa ku xadgudbaan in badan weeye wainna kaiiran baa laga cabira in badan oo min alkhuladaai waa wax taagan markasta layabqii bacduhum calaa bacdi way isku xadgudbayaan kuwaana laga soo reebay ila aladiina kuwa mooye aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falaya saalixaata acmaasha wan wanaagsan kuwaa mooyaane waqaliilu maahum waqaliilun maahum waqaliilun waa khabar soo hormaray waqaliilun kuwa yar weeye maa yari yar hum kuwaasna kuwaas wanaagsan oo daacadda ayaan isku xadgudbayna aaday u yaryihiin maadu waa litaakiid ilqila waxay ka dhigan tahay wahum iyagu qaliilun kuwa yar weeye maa aada u yar maa yari yar waa yaryihiin kuwaasna kuwaasina waa yaryihiin intaa marka ay dhacday marka halkan arrintu maxay ahayd baa la yidhaahdaa oo qisadu xaggee u socotaa halkan markay rag joogaan mufasiriinta ah rag badanoo waxaa jira mufasiriina oo qisooyin tiro badan oo dheerdheer oo isku aadan oo qisooyinku dadku aada u jecel yihiin oo kalea halkan ka sheega qisooyinkaas oo aan sanadkoodu asixin walaa yajuusu ictimaaduhu in la cuskadaa aysan bannaanayn walaa yaliiqu bijaanibi alambiyaa ambiyada dhinacooda aan munaasab u ahayn oo min alqisasi alisraa'iiliyati qisooyinka yuhuudda xaggeeda laga soo qaaday ah ahli kitaabkii iyadoo aan laiska hubin oo rag waaweynoo xataa culimaha ku dhaceen iyagoo aan ka fiirsan oo dee dadku qisooyin iska macmacaana moodayso marka qofka loo sheegaya aada u jeclaan lahaa in loo sheego ayna inagu sheegayn hadda waxyaalo madsuusaadoo la soo dhexgeliyey kutubta iyo diinta oo abaadiil iyo baadilah ay qaarkood yihiin waxaas baa iska ilaalinaysa si guud haddii in yar looga dulmaro iska ilaalin darteedna loo dulmarayo ee inay jidho aan loo sheegayn kuwa yidhaahda nebi daawuud baa ciidamada hoggaamin jiray ninkii hoggaamiyaha ka ahay taliyaha ka ahaa gabar uu qabay ee xaaskiisa ahayd ayuu arkay oo gabadhiibuu jeclaystay oo way cajabgelisay oo ciidanka ninkii hoggaamiyaha ka ahaa ayaa gabadha qabayoo uuriya iyo wax la dhihi jirayba wuxuu damcay inuu gabadhaasuu ku guursan lahaayo hadba dagaal buu dhahaa dagaalkaa hoggaami waa ka soo noqdaa ninkii kuma soo dhinto mid kale hoggaami mid kale hoggaami mid kale hoggaami mid kasta waa soo nabadgalaa iyo waxay leeyihiin waxaa la rabay inuu meesha ku dhinto iyo wax noocaasa bay sheegayaan markasta isagiibaa soo soo guulaysa marmar baa la dabca in la dilo waa suuroobi weydo qiso nooca halkaas ka bilaabanaysaa lama dabageli karee dabagalkeedu faa'iido ma leh qisadaas qaala ibnu kaiir waqad dakara kaiiru min almufasiriina hunaa qisasan wa akhbaaran akaruhaa israa'iiliyaat qisas iyo warar tiro badanoo israa'iiliyaada yahuudda ka soo jeeda baa dad badan halkan sheegaa waxaasoo dhan marka dhegha u taaga xadgudub bay ku noqonaysaa ambiyada sayid cali wuxuu yidhi qofkii nebi daawuud warkiisa noo sheega kuwa qusaastaa ay qiseeyo waxay sheegaanna noogu sheega boqol iyo lixdan jeedal baan ku dhufanaya oo qofkii nebi iftirooda xaddiisa ah ayaan ku dhufanaya aad baa dadka qoray iyo dadka hadda fasiraba ay qisooyinkan u dhex galaan qisadaani marka iyagu waxay leeyihiin sagaal iyo sagaashan dumaraa nebi daawuud qabayoo ninkaanoo hal mida qabay nacjada waxa loo jeedaba waxa weeye waa dumar midii uu qabayba wuxuu yidhi iigu daro waka waxaasoo dhan dheg ha u dhigin marka qisadan maxaa sax ka ah marka calaa maa dakarahu lmuxaqiquuna min a'immati tafsiir wa culamaai alcalaam maxaa sax ah waxaa sax ka ah intaa qur-aanku inoo sheegay oo ah nebiyullaahi daawuud calayhi salaam wakhtiyada qaar buu maamulka iyo dowladdu ka shaqaynay dadkuu kale xukumay qayb ka midana cibaado iyo khalwow gelay iyo kitaabkii zabuur inuu akhriyo mixraabkuu la tegi jir halkaa hadduu galan looma soo geli jirin maalin maalmaha ka mida wuxuu arkay laba axadoo ag taagan isagoo iska cibaadaysanaya waa ka baqa markaasay dhaheen waxba ha baqi hawshaasaan wadannaa doodii bay sheegeen sida qur-aanku hadda inoo sheegay dhinac markuu dhegaysay buu jawaabtaan bixiyey degdega laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaji oo qaadiga waxaa laga rabaa iyo qofka garsooraha inuu dhinaci kalena dhegayso deedna iyagii intayba isfiirsheen oo saas u arkeen bay hal mar horey ka dhaqaaqeen markay arkeen xaaladda meesha ay arrintuu ku dhacay nebi daawuud arrintaas marka ay nebi daawuud iyo nebi suleymaan qiso kaloo ay sheegaan oo way noo soo socotaa kuwaasoo dhan dadka muslimiinta caamadooda iyo xataa jahalada fusaaqdaabaysan qaarkood kaba suuroobin famaa baaluka bilambiyaa'i maxaa u malaynaysaa ambiyada ilaahi iyo khawaasul ambiyaa falyatadabar haada man lahu caqlun saliimun wa diinun qawiyun caqli nabad qaba iyo diin xoog leh ninkii haystaa ha iska fiiriya arrinta waxyaalahaas meelaha la sheegsheegayo ha iska ilaaliyo kutub badanna ku qoran laakiin qoraalka lama fiirshee wuxuu inay saxiix yihiin ayaa la fiiriyaa arrin jidha ay tahay wadanna daawuudu daawuud wuxuu ogaaday dannigaani waa bimacnaa calima waayqana wuxuu yaqiiniyo ogaaday annamaa hanagu fatannaahu inaan fitnaynay ayuu ogaaday nebiyullaahi daawuud arrintan iyagaa labadan wax weydiinaya isagay rabaan arrin inay xusuusiyaan uu garto arrintaas ka digtoonaado markaasi arrintii markay weydiiyeen dhinaca waraysana ay ku dhacayna ay ka tageen faistakfara rabbahu markuu ogaaday rabbigiisa uu istikfaarsaday wa khara waa dhacay raakican xaaluu yahay mid rukuucsan wa anaaba waa noqday oo rukuucda culimmada qaar baa waxay leeyihiin dee rukuucda waa lagu kaaftoomi karaa culimaa qabta qaarna waxay leeyihiin maye sujuudda dee rukuucdaa loo sii maraa marka qofku sujuudaya halkan buu sii maraa sujuud buu la dhacay ilaahay buu u noqday waa qoomameeyey wuu istikfaarsaday sidaas baa dhacday ayib halkan lafteeda intaanoo kaleo qasaabay sheegayaan intaasuu sujuudsanaa sidaasay ahayd saasay wax u dhacday oo kaloo tiradii ka batay ayay sheegaan oo aada iska daynaysa iyadana sujuuddaasoo la dhaca haddaba haddii ay sidaa tahay nebiyullaahi daawuud baa sujuud sujuudu shukri baa halkaan mar ku jirta sujuudda midna waa sujuudu tilaawa midna waa sujuudu shukri marka sujuudu tilaawada adoo salaadaba tukanaya way soo dhex gashaadoo meeshay ku jirta haddaa akhridid waa sujuudaysaa sida fiican laakiin sujuuddan sujuudu shukriga weliba halkaan meelu ku jiro suuratu saad ah salaada khaarijkeeda iyo dabadeeda markii la joogo ayaa la rabaa in lala yimaado haddii laakiin qofku salaada gudaheeda kula yimaado madaahib qaba waa jiraan laba madhab oo qabaa iyana sidii sujuudu tilaawada dhib ma leh laakiin madhabka imaamu shaafici ama culimo waaweyn oo ka mida say qabaan qofku isagoo jaahilka ah ama halmaansan hadduu uu la yimaado ama imaamkiisibaa xanafi ahaayoo kaleo maalan madhabka kale hayso uu ku raaco salaaddiisa waxba gaari mayaan ama hadduu kas ula yimaado isagoo ogo ku cilmile salaada dhexdeedii halka ku sujuudo salaaddii baa ka xumaanaysa leeyihin ka buraysa taasna halkaasaa la dhig wamaa xaka lqusaas ragga iska qiseeya waxay warrameen mimaa fiihi qadun min mansabi nubuwa oo nubuwada mansabkeedii nusqaaminaysa daraxnaa waxaasna waa iska tuurnay looma baahna in laga sheekeeyo looma baahna fakafarnaa lahu daalika ilaahay wuxuu yidhi fakafarnaa waa u dhaafnay lahu isagii daalika arrinkaas ayaanu u dhaafnay waa ka cafini waa ka saamixin wixii xaggiisa ka ahaaday labadii ninba wuxuu ka maleeyey laba malag bay ahaayeen baa la leeyahay inay xumo u socdaan uu ka baqay dannigaa waa laga saamixay ama kafarnaa waxa fakafarnaa lahu daalika oo wixii xaggiisa ka ahaaday baanu ka saamaxnay oo waxay ka dhigan tahay xasanaat alabraar sayi'aat lmuqarabiin kuwa baariyaasha xasanada ay la yimaadaan xasanaadkoodu muqarabiintu waxay ka soo qaadayaan sayi-aad inay la yimaadeen oo kale arrin inay ku dhaceen oo kale bay agtooda ka tahy wa ina lahu nebi daawuud waxaa u ahaaday cindanaa agtanadaba ilaahay yidhi la zulfa dhowaansho iyo qurbo iyo karaamo ayaa u ahaatay dhaafi dabadeed iyo waxusna ma'aabin marjic wanaagsan ayaa u ahaaday yaa daawuud waxaanu nidhi yaa daawuudu daawuudu innaa annaga jacalnaaka kaa yeelnay khaliifatan baanu kaaga dhignay fil ardi ardada dhexdeeda ee faxkum xukum baynannaasi dadka dhexdooda xukum kala saar bilxaqi cadaalad ku kala saar walaa tattabic hana raacin alhawaa hawaha raacin ama hawadaada ha noqoto ama dad kale hawadooda ay soo qorqorteen iyo brogaraamyo ay la yimaadeen iyo waxay wataan ha noqotee hawaha raaci oo hawada haddaa raacdid fa yudilaka hawagaas uu kaa dhumiyo can sabiili illaahi ilaahay waddadiisa ina aladiina kuwa yadiluuna ka weecanayao ka dhumaya can sabiili illaahi ilaahay waddadiisa lahum waxaa iyaga u ahaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun daran waa bimaa nasuu yowma alxisaabi bisababi nisyaanihi maadu masariye maadu sababiyo bimaa nasuu yowma alxisaabi bisababi nisyaanihim halmaankoodii dartiis ay halmaameen maalinka xisaabka ayayna cadaabkaa daran ay kuwa iyagaay u leeyihiin oo ay arrintaa u yeesheen macnaha weeyaan bimaa nasuu yowma alxisaab qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa khalaqnaa maanan abuurin asamaaa samada iyo walarda ardada maanan abuurin iyo wamaa baynahumaa wax dhexdooda ah baadilan khalqan baaila khalqi oo baadil ah ama baadilan xaalu yahay yaa maanan abuurin koonkan iyo waxa dhex yaala daalika midkaas oo kee ah baadil in loo abuuray cir iyo dhul iyo waxa dhexdooda ah in baadil loo abuuray sidaa in loo abuuray dannu ladiina kaasi kuwii malahoodii weeye kafaruu gaaloobay kuwa gaaloobay baa sidaa qaba jeedda la-aan inay waxaan tahay xisaab iyo aakhira aysan jirin fa weylun hoogna liladiina kuwiiba u ahaaday kafaruu gaaloobay ayaa hoogii halaag u ahaaday fa weylun liladiina kafaruu weyl baa u ahaaday liladiina kuwii kafaruu weyl oo min annaari weylkaasoo min annaari ka ahaaday min cadaabi innaar naarta cadaabkeeda ka ahaaday am najcalu maka yeelaynaa am bale bal baa macnaha amtaan bimacnaa bal adoo isfahamkiina keenaya hamsadii am bale najcalu ladiina kuwii maka yeelaynaa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan kalmufsidiina kuwii mufsidiinta ahaayoo kale mayaan ka dhigaynaa kuwii fasahaadeeyey fil ardi ardada kuwa dhulka fasahaadiyadoo kale mayaan ka dhigaynaa kuwii wanaagsanaayoo daacadda ahaa oo muminiinta ahaayoo dhulka islaaxinayey ka dhigi mayna wey am najcalu bale am bale najcalu ma waxaan ka yeelaynaa almuttaqiina kuwa alla ka yaaba inta ilaahay ka cabsatoo dhan nebi maxamed baa madax u ah calayhi salaatu wasalaam kuwaas alla ka yaaba miyaanu ka yeelaynaa kalfujaari kuwa faajiriintaayoo kale shaydaan baa madax u ah fircoon iyo abujahal baa madax u ah miyaanu ka dhigaynaa ka dhigi mayna wey marka waxa weeyaan abaalmarin baa dhacaysa haddaan adduunkan sida mid qofna wanaag u samaynayo qofna xumaan u samaynayo aan hadhow abaalmarin dhacayn waxaanoo dhan lugooyeyba noqon lahay leanna kii hadda barwaaqaysnaayo xumaanta iyo gaalnimada ku jira haddaan xaggoo abaalmarin uusan ka helayn dee waxbaba lagama goyn midkaan dhibtoonayo oo daacada dhegaysanayo wanaagsanoo daacaddaan hadduusan xagga abaalmarin iyo khayr ka helaynin dee muxuu kusoo rafaaday weeye waxa weeyaan marka abaalmarin baa dhacaysa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kitaabun kitaabun haadaakani kitaabun waa kitaabu weyn kitaabkaasoo anzalnaahu aan soo dejinahu kitaabkaba ilayka adiga xaggaada nebi allow kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyo khayrkiisu tiro badan yahay xagga diiniga iyo xagga dunawigaba ilaahay kitaab mubaaraku idin siiyey oo dhan kasta wanaag oo dhan adduun iyo aakhiraba wax kastoo aan u baahanaa laga helaya wax laysku laga waayayo wanaaga ma jiro waddo xun oo lagu halaagsamayo usan nooga digayn ma jiro waa kitaabun mubaarak waa laysku akhrinayaa waa lagu daawoobayaa waa laysku xukumayaa waa la rumaynayaa waxa weeye waa kaamil weeyaan uma baahna wax kale ummadda muslimiinta uma baahna kitaabkaasa anfacaya oo loogu talagala maxaanu soo dejinnay anzalnaahu ku xir waxaanu soo dejinnay liyadabbaruu inay tadabburaan aayaatihi kitaabkan aayaadkiisa iyo waliyatadakara baan u soo dejinnay inay waansamaan ulul albaabi caqliyada kuwa u saaxiibka ah inay waansamaan qofka marka qur-aanka akhrinaya keliya alfaadiisa iska akhrinaya maahe qur-aanku wuxuu rabaa tadabbur akhrintuna ajir badan bay leedahay tadabbur bay u baahanta haa macnihiisa in la gartaa loo baahan yahay arrimahaasoo dhan ayaa muhiim ah wawahabnaa waxaan u hibaynay baa ilaahay leeyahay lidaawuuda nebi daawuud sulaymaana nebi sulaymaan baan siin nebi daawuud waxaa loo dhaliyoo la siiyey sulaymaan addoon wiil wanaagsan sulaymaan la yidhaahdo ayaa la siiyey kuwa dhahaya ninkii gabadhii laga qaaday oo sagaal iyo sagaashan baa boqol laga dhigay baa sulaymaan dhasho halkaasi qisaday halkaa ka dabagelayaan taasna faraha ka qaad wawahabnaa lidaawuuda sulaymaana baan siin sulaymaankaas hadda wiilal badan baa daawuud dhalay waa warita sulaymaanu daawuudda waa isagaa ka dhaxlay nubuwadiibuu ka dhaxlay ilaahay wuxuu yidhi nicma waxaa nicmo lahaaday alcabdu addoon baa nicmo lahaaday huwa almaqsuusu bilmadxi waxaa weeye sulaymaan weeyaan ilaahay abuuray baa ku xamdinaya mahadinaya addoon baa wanaaga lahaaday sulaymaan weeyaane innahu sulaymaanna awaabun waa mid noqosho badan kaiiru rujuuc noqoshadiisa ilaahay u noqdo towbad iyo inaaba la yimaado waa mid aad ay u badan tahay qolaa waxay leeyihiin ina huda nebi daawuud aabbihii ha loo celiyo tafsiirka kalea ka xoog badan sulaymaan baa laga sheekaynaya qisada sulaymaan baa hadda la hayaa inahu nebi sulaymaan awaabun weeya nebiyullaahi sulaymaan waa sidaa xaalkiisu marka isagana ilaahay baa sidaas iyo nicamtaas ayuu siiyey qisadiisuna halkaasay ka sii soconaysaa darsigeennuna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab